wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan sidii ay haweenku u noqon lahaayeen hogaamiyayaal ka qayb qaata siyaasadda waxaa ka qayb galay tababarka haween iyo xubno ka mid ah wasaaradda haweenka maamulkaasi wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar cabdulaahi ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarkan
annaga ka wasaarad ahaan mar walba waxaan u taagannahay sida aan haweenkeenna iskugu xiri lahayn marka jubbaland waa jubbaland haweenkeeda waa mid ma kala saarsaarayna annaga waanu isugu kaana mid gabdhaha waxaan rabnaa inaan la qaybsanno wax gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha afrika gabdhaha caalamka ayaanu wax la qaybsan doonaa haddii ala yidhaahdo waxaa laga yaabaa maanta shirkan halkaan aan fadhina inuu waddamo fogfog ka dhaco oo idinka u safartaan ood aadaan ood maaragtay soo aragtaan adduunka gabdhaha sida ay iskugu xiran yihiin sida gabdhaha afrikaanka ay maaragtay u samaystaan isku xirkooda ka shaqaynta nabadda horumarinta muxuu ahaaye wax walba oo adduunkan howl oo taalla waxay hoos taalla waa haween waaye marka saa darteed waxaan rabnaa haddii al yidhaahdo maanta waxaan joognaa kismaayo berri waxaan tegi doonaa xamar waxaan tegi doonaa galmudug waxaan tegi doonaa koonfur galbeed waxaan tegi doonaa hirshabeelle waxaan tegi doonaa puntland waxaan tegi doonaa qaybaha kala duwan oo soomaaliya si aan isdhexgal ee haweenka u sameeyaan barnaamijkan waxaan aada ugu mahad celinayaa u n women oo aada iyo aada ugu dadaasha mar walba sidai ay haweenka soomaaliyeed wax ugu qaban lahayd ama u tayeen lahayd mar walba ku howlan aada iyo aada umahadsantihiin soo dhawaada barnaamijka idinka ayaa xaqu leh idinka ayaa furfuri doona idinka ayaa maanta baran doona casharada iyo waxa aa maaragta hawsha siday tahay wasaaradda haweenka jubbaland ayaa wado dadaalo haweenka maamulkaasi ku heli karaan qoondadooda siyaasadeed si ay uga qayb qaataan horumarinta dalka